aan ku bilownay madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa mar kale maanta ka hadlay xaaladda magaalada laascaanood iyadoo uu sheegay inay somalilan diyaar u tahay inay la kaashadaan cid kasta oo nabadda jeceel sida xaaladda laascaanood loo xalin lahaa waxaase uu ka digay faragelin ee dibadda uga timaada warkan waxaa hargeysa nooga soo diray khadar maxamed cakulle hadalka madaxweynaha somalilan maanta uu kaga hadlay arrimaha laascaanood ayaa ugu horreyn waxa uu sharaxay in qodobka ugu muhiimsan ee qorshe ahaan xukuumaddiisa hor yaalla sannadkan uu yahay xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool qodobka koowaad oo maanta muddaantaynu saarantay waxaa weeye dhibaatada ka jirta gobolka sool oo ahayd dhibaato aynaan filayn nasiib darana ah daadkooda waa inaynu xallilno dhibaatada laascaanood si nabada dowlad ahaan mar walba waxaan ku dhawaaqaynay haba joojin dagaalka inaa joojiya shuruud ahaan ciidamadana waxay isxakameeyaan qarar ahaanna aynaan kusii soconin dagaale aynu nabad ka doonno bilowgii ilaa halka u dambeysay maanta waxayna tahay waxa joogana ha loo taliyo nabadana ha laga wada shaqeeyo waanay muuqataa saansaankii nabadda imika in loo dhegan uu leeyahay waxaan doo codsanayaa somalilan oo dhameynay nabadda sidaynu u aragnaa dhibaatadayna maanta xalkeedu inu yahay o halkaan u aragnaa waxa weeye arrintani waa arrin somalilan gudaheeda ah waxa weeye gobol somalilan kamid ah oo dadkoodiiyo muwaadiniinta somalilan ah oo wax ka tirsanaya dawladda oo dawladda ka cabanaya oo ka gadooday waxay u baahan yihiin in loo fadhiisto la dhegaysto dawlad ahaan diyaar baanu nahay wixii ku qaloocan laga saxo wixii laga qaldaman iskaga garaabo iyaguna waxay ka qaldameen ka garaabaan waana waxaan dhammaysan karno haddaynu somalilan dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu ka hadlay in nabad lagu soo dabaalo gobolka sool gaar ahaana magaalada laascaanood isagoo tilmaamay in cid kasta oo nabadda jecel ay la kaashanayaan madaxweyne biixi waxa uu ka digay faragelin shisheeye oo uu sheegay inaanay arrintani khusaynin maanta waxaan leenahay arrintaas waa arrin somalilan dhexdeeda ah ciidda nagala shaqaynaysa nabad ee ama dawlad ah ma urura ee wanaaggeena doonaysa ee daacadnimo utalaysana nabadda waa la kaashanaynaa oo waa noo ogolnahay inuu kolka hore laakiin laga bilaabo waa somalilan oo dhexdeeda dhigaa jirtaanu caawinayna ugu dambaynna madaxweynaha somalilan muuse bixi waxaa isdultaagay arrinta doorashooyinka iyadoo dhibaatooyinka iminka sulaascaalo taaganyihiin haddana waa khasab dalkan haddaanu doorasho gelin oo aan la dooranin madaxda ama madaxweynaha soo socda iyo ciddii kale doorashada taagan tahayba socon maayo dastoorkeena adhigaaya in shantii sano mar cusboonaysiyo hadday dhibaata jirtana waa in muddo yar u lagu daraayo aanad loo dheerayn doorashooyinka waxay noogu xil saaran guddida doorashooyinka qaranka waxay noo keenayaan iyagaa nooga fadhiaan noo keenaan wadadii doorashada si loo waktigana qaban lahaa iyo muddadii waddada la mari lahaa midna iyadoo waa caddaan iminka waxaynu ku jirnaa qasab weyn doorasho galnaa doorashooyin waxaynu ku jirnaa saddexdii xisbi qaran oo waktigooda dhacay oo aan doorashada geli karin ilaa iyaga dib loo doorto waxaa halkaa noo taagan toban urur oo certificate loo siiyey inay u tartamaan inay xisbiya qaran noqdaan oo iyaguna dalka taagan oo dhan wardee maxaa waktigana looga qaadaya waxaynu u baahannahay inaynu isugu geyno inaynu deg deg guddida doorashada uga codsanno bal inaynoo sameeyaan qorshe aynu waktigaynu ka bixi karayno dhaqaalihii iyo amnigii iyo nabadiiba wahaynaa maan isweydiinayna in xisbiyadii iyo ururadan doorashadii galaan tartamaanoo saddex soo baxaan oo qaran khadar maxamed cakulle v o a hargeysa